Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Xaaji Cabdi Nuur ayaa magaalada Baydhabo tababar la xiriira isbeddelka cimilada ugu qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Tababarka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimayaal shaqaalaha wasaaradda iyo xubno ka socday dowladda hoose ee magaalada Baydhabo. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Diini Xaaji Cabdi Nuur ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarka isagoo shaqaalaha kula dardaarmay in ay ku dabaqaan shaqadooda.
dhanka aqoonyanka oo shaqada siisay hore sifay la dhegeysataan wala is muddo ku qaadataan goobta shaqada jeedkeeda magada oo lagu faa'iideysay oo muddana lagu faa'iideeyay wasaaradda deegaanka isbedel cimilada mid kasta way diyaarinataan inay tayada shaqaalaha la horumariyay inay aqoontiya ku dhisan inay siminaare iyo tababare iyo la siiyey iyo aqoon isweydaansi marka asigaa uga dhaqantiisa geeka kugeedkalaan runta dad dhalinyaro oo aqoon oo academigatin marka wali loo baahan yahay aqoonti ini mar kasta loo hormariyo waddana linkaadeeda deegaanada mar kasta oo lakamida loo helnaha fatahaada iyo abaara marka wali lin baahanaa qaabka liin la qabsado isbedelka cimilada iyo qaabka liin qabsado egeedaa kamahadsantiin
tababarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed soomaaliya